waxaad ii sheegtaa marka hore magacaaga saddexan cabdinuur cabdullaahi cumar deegaankaaga waa xaggee deegaankayga waa gelibaax iyo galcad
waa gartay cabdinuur ciidankee ka tirsaneed waxaan la socday taliyaha ciidanka barmidka ilaalaa u ahayd maya xamara ka soo raacay waa gartay taliyaha aad istaafka u ahayd magaciisas inoo sheeg daahir suuriyaraa la lahaa waa gartay xaggee ku sugnaadeen saadka calgisaa joogna waa gartay marka hadda gacanta mujaahidiinta ku jirtaa bal saaki sidee wax uga bilowdeen maadaama deegaankaad ku sugnayd bal inooga waran
aniga horta waxyaabahaas waxba kama ogeen geesaysiisaan fadhiye mar bay xabadii isqabsadeen dabadeetana markaa xagga usoo cararay baa yar aniga agteyda fadhiyo yarka ila jooga kamida baa xabad garabkii iiga sare aad iyo oo aad istaag istaag istaagi dhahay waa gartay oo ciidanka eh, dawladda aad ka wada tirsanaydeen haa meeshuu jooga haa haye
waa kasoo cararay ayaga
si fiican waa gartay ciidanka marka eh, adoo kale lasoo qalday maxaad fariin ugu baaqaysaa maxaad dhihi lahayd wallahi waxaan dhihi lahay xaqu meeshuu jiro waa intee xaq ayaana la baalmarin waxaad aragtaa hadda in leega cararay oo gacanta leegu dhigay idinkan iyaanan macnaha niila tirin oo niila soo qabanin oo baadil booja ayaan nigala dhaadhicinin xaqa meeshuu jiro hala aado haddana ciidamada dowladda misaajka caligaduud waa laga qabsaday waxaa jooga al-shabaab anigana waxaa ku jiraa gacanta ewlayada